bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa kow iyo labaatanka may sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay baranbaxay dadka reer muqdisho soo qabanqaabiyeen kaasoo markaasi ay uga soo horjeedeen mooshin in la keeno xukuumadda soomaaliya waxaa dibadbaxyada dadka dhigaya ay wateen boorar ay ku taageerayeen dowladda soomaaliya xukuumadda intuba kuwaas oo xubnaha baarlamaanka soomaaliya mooshinka ka keena xukuumadda soomaaliya si loo ridana ugu baaqaya inay arrinkaasi ka noqdaan halkudhigyo ay wateen dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa waxaa ka mid ahaa qofka miinada aasaya kan mooshinka dhigaya inay isugu mid yihiin shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho sidaa daraaddeedna ay ugu baaqayaan in ay markaasi xildhibaanadu ka laabtaan arrinka isaga iyadoo taa ay jirto ayaa haddana dadka dibadbaxyada dhigaya oo isugu soo baxay aagaarka xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa dibadbaxooda wuxuu kusoo dhammaaday jawi aada u wanaagsan oo aan wax dhibaatahay ka dhicin iyadoo taa ay jirto ayaa dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa ay sheegeen inay ka noqdeen mooshinkii ay markii hore sheegeen in ay ka geeyeen xukuumadda soomaaliya oo ahaa in markaasi codka kalsoonida la weydiiyo xukuumaddu ay ku eedeynayeen inay ku fashilantay howshii loo igmaday kulan shalay magaalada muqdisho ka dhacay oo xubno xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ka mid ah ay yeesheen islamar ahaantaasina kasoo horjeeday in xukuumadda mooshin laga geeyo ayaa waxaa sidoo kale kulankaasi goobjoog ka ah xubno xildhibaanadii hore mooshinka ka geeyay ka mid ah kuwaas oo tilmaamay inay dib uga noqdeen mooshinkii ay ka geeyeen xukuumadda soomaaliya xildhibaan sooyaan cabdi warsame xildhibaan maxamed cumar dalaxa iyo kuwo kale ayaa ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka soomaaliya markii hore xukuumadda soomaaliya mooshinka ka geeya hase yeeshee hadda tilmaamay inay ka noqdeen islamar ahaantaasina xildhibaanada kale weli ku adkaysanay arrinkaas ugu baaqay inay ka laabtaan arrinka oo xukuumaddu si fursad loo siiyo maxamed cumar dalxa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay hadda doorbidayeen in xukuumaddan ay jirto ay sii shaqayso sidaa daraaddeedna intii iyagu loo qabsan lahaa loona arki lahaa sida uu yidhi dad ka soo horjeeda horumarka dowladdu ay ku tallaabsanayso uu isagu isaga baxay cidda kale ay ku jirtana wuxuu ugu yeeray sidaas si lamid ah inay samayso xildhibaan khadiijo maxamed diiriye iyo xildhibaan aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ka mid ah xubnihii baarlamaanka soomaaliya shalay kulanka muqdisho ku yeeshay kana soo horjeedeen xukuumadda soomaaliya mooshin laga keeno ayaa waxa ay ugu yeereen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya inay u shaqeeyaan bulshada soomaaliyeed guud ahaanba oo aanay markaasi qolqolo baarlamaanku hadda uusan noqonin si kastaba haatee waxaa arrimahan oo imaanayaan iyadoo uun sida la hadal hayo maalinta beritaa ay tahay markii baarlamaanka soomaaliya ay markaasi bilaabi lahaayeen kadoodida arrimaha mooshinka laga keenay xukuumadda soomaaliya oo hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdifaarax shirdoon saacid magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa maanta ka bilowday howlgallo ay ciidanka nabdilaaminta midooda africa ee amsom iyo kuwa dowladda soomaaliyaba sheegeen inuu socon doono maalmaha soo socda islaamar ahaantaasna amniga lagu xaqiijinayo xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho waxa ay ciidanku kasoo xirxirayeen dadka dhalinyarada u badan kuwaas oo markaasina lagu tuhmayo in ay qayb ka yihiin kooxda al-shabaab oo baaritaano dheeraad ah lagu samayn doono wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidanka nabadilaaminta midooda africa ee amsom iyo kuwa dowladda soomaaliya ee hay-adda nabadsugyada qaybta ka ah ay samaynayaan baaritaano dheeraad ah maxamed nuur amiin ayaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray amisom ayaa waxa ay maanta shaaca ka qaaday in howlgallo laga bilaabi doono afar sentar oo ku taala dalka soomaaliya oo ay ugu horreysa magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo ammaanka wax looga qabanayo ka gadaal markii sida uu sheegay afhayeenka ciidamada amisom korneyl cali aadan xumed in ay ka warheleen qalalaase ay gudaha muqdisho ka wadaan maleeshiyaadka al-shabaab waxa uuna sheegay howlgalladani in ay yihiin howlgallo laga samay doono dalka soomaaliya oo idil howlgallada in lagu hogaami doono afar saldhig oo ku kala yaala magaalada muqdisho kismaayo baydhabo iyo sidoo kale beledweyne waxa uuna sheegay in ay qayb ka tahay mid ammaanka wax looga qabanayo waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay jiray qalalaase ka dhacay magaalada muqdisho iyo deegaanada ku teedsan iyo sidoo kale gobolada dalka soomaaliya intooda badan kuwaasoona waxyeelo kasoo gaaraysa dad rayid waxaana lala xiriirinayay in mas-uuliyadda weerarada ama dhibaataynta ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ay qayb ku leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab korneyl xumed ayaana sheegay in howlgalladani ay soco doonaan inkasta uusan carabaabin xilliga ay ku egyihiin howlgalladaasi mar uu soo hadal qaaday korneyl xumed howlgallada ayaa waxa uu sheegay in lagu baabigoobayo dhammaan cid waliba oo sidata dariiska ciidamada dowladda ama qori sidata kuwaasoona waxyeelaynaya shacabka soomaaliyeed korneyl xumed isagoo sharaxaya qaraarka ay qaateen amisom iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ka dambeysay ka gadaal markii kooxaha nabaddiidka soomaaliya uu ku sheegay ay qalqalgeliyeen ammaankii dowladda iyo sidoo kale dadka rayidka ahaa taasina ay dhalisay in ay qaadateen qaraar guri guri loogu baarayo magaalada muqdisho
ciidamada amisom waxay bilaabeen hawl adag ku saabsan inaa شكرتنا يا هريري ما دام واحد تقوم يعيد مواطن عطانا طبعا ايه الكل كان عندها للسجن هي عندها الثورة السجن الصغيرة ان وحي الدمار روض شقيني يعني دمار عن كل كيغا وقال يا وقال الاسراء ويقول الباب السبع يخرج على يعطيش المعنى مدارة يعني شوف كيرا خشى الرحوم بالعربي وعليكم ممكن ما فإلى جديد نقطة لما يفتح الرحوم وشو إنك أكيد دولار وحكم عليك إنك شنخي دولار ya kasance wasu ya yi ina ne maka da fi ku a yi mace da ne maka da kuka yi waye ina yi su da yi ina haka da ya domin da a somaliya ya shafa somaliya da na shi ba haka kan da rana ta ba ke sai ina fara masato korneel xumar ayaana ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay nabadda dhinacooda ka qaataan muddada howlgalkaasi ay socotan ay ciidamada garab siiyaan asigoo sheegay in aysan meel soo gaarsii lahayn haddiise shacabka soomaaliyeed ka qayb qaada lahayn nabad soo celinta dalka soomaaliya iyadoo taasina ay ka saaciday sida uu sheegay in magaalada muqdisho iyo magaalooyin badan ay gacanta ugu dhigaan oo hore ay ugu sugnaayeen maleeshiyaadka al-shabaab haddaba iyadoo laga dhawaajiyey in howlgal uu ka socdo magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalooyinka qaar ee maanta uu carabaabay afhayeenka ciidamada amisom ayaa haddana waxaa maanta xirnaa gebi ahaanba wadada u dhexaysa kilomitr for ilaa kilomitr five halkaas oo ay ku taalla xarunta c i d da soomaaliya iyadoona maalintii shalay ilaa maanta howlgallada dadkii lagu soo qabanaya halkaas laisugu geynayay dadkii lasoo qaqabtay kuwaas oo kumanaan kor u dhaafayo ayadoo xarunta c i d dana haatan ay ku mashquulsan tahay baaritaano dheeraada oo ay ku samaynayso dadka howlgalka lagu soo qabtay iyadoona dib loo xorriyadooda loosii doono inta lagu waayo tuhumka ah in ay wax gacansaara laleeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab howlgallada ayaa waxayihiin kuwo si xuuli ah ku soconaya iyadoona wadooyinka magaalada muqdisho lagu arkaya ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo qayb ka ah ka qayb qaadashada nabadgelyada la doonaya in dib lagu soo celiyo dalka soomaaliya guud ahaan maxamed nuur wardhe reediyo muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa reediyo wardheer madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed maxmuud farole ayaa shaaca ka qaaday in wadada keliya ay soomaaliya isugu imaan karayso oo dowladnimo ay ku yeelan karayso ay tahay nidaamka federaaliga oo la qaato waxa uu hadalkaasi ka sheegay magaalada garowe oo shalay oo madaxweynaha puntland xariga ka jaray guryo loo sameeyay dad barakacyaal oo deegaanada puntland ku dhaqan kuwaas oo ilaa iyo kun iyo laba boqol oo aqal gaaraya oo hay-adda world vision ay ka hirgelisay deegaanada puntland waxa uu farole sheegay inuu soo dhaweynayo maamul goboleedka jubbaland ee la sameeyey isagoo sheegay in gobolada kale ee dalka soomaaliya uu rajaynayo in sidoo kale maamul goboleedkaa la mid ah ay samaystaan waxaan rajaynaynaa in nidaamadii dadkaan ay ka soo baxeen markii hore iyagana ay ka dhismaan maamullo kale oo soomaaliya oo ah dowladda federaalka dhismaheedii dhammaystira sida ka jubbaland oo hadda dhismay inay bay iyo bakoolna ka dhismaan gobollada dhexe ay ka dhismaan gobollada kale oo weliga shabeellana ay ka dhismaan sidaasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala marka ay saa ku dhammaystirmato dowladdii federaalka ahayd ciddii wax kale ku riyoonaysa iyadaa istaqaan soomaaliya saasay ku soconaysaa saasana dowladnimada ku dhismaysaa cidda iyadu ka warwareegaysa ama diidan in maamul federaala soomaaliya sidii lagu heshiiyo dastuur uu qoraayo inay soomaaliya isu raacdo ciddii diigan haddee iyadaa isog iyadaa isog dalka soomaaliya waxaa dastuur loogu sameeyey inay dowlad federaale ka dhisanto oo ah wadada keliya oo furan oo dib u heshiisiineed ee soomaaliya waxa uu soo hadal qaaday in dastuurka dalka soomaaliya nairobi lagu saxiixay sanadkii laga soo gudbay la bedelo uu bedelay sida uu yidhi wasiirkii hore ee dastuurka cabdiraxmaan xooji jibriil iyo qolo oo la socotay sida uu warka u dhigay cabdiraxmaan farole kaas oo baarlamaanka la horgeeyay dabadeedna la ansixiyey waxa uu farole sheegay in aanay qaadan doonin dastuurkaas ciddii bedeshana uu sida warka u dhigay dacwad kusoo oogi doonaan waxbayaan ku warwareegin dastuur la qalday oo beena ina xoos jibriil ismaayo maanta jooga dastuurkii ee markii la samaynayo wasiirkii dastuurka ahaa shalay kismaayo ka lahaa dastuurku wuxuu qabo waa da- maamulo lagu dhisi karaa dastuurkaa sheegaysaa waa kee markii nairobi lagu saxiixay oo xamarkowdii ogost lagu gudbiyey oo shirweynihii dastuuriga gudbiyey mise waa kii adiga iyo dhowrkii kale oo kula socday ay samaysteen oo beenta oo barnaamijka loo gudbiyey arrintaas waa arrin dad weynuusan weli ogeyn annagaa caddaynayna dastuur beena oo aan jirin baa baarlamaanka loo qaybshay guulitaas dhahmaya dastuurka runtaa oo lagu dhaqmayaa waa kii lagu saxeexay nairobi labiyo labaatan waa kii kowdii ogost lagu lagu ansixiyey xamar oo ay ku ansixiyeen shirweynihii dadkii akada ka soo qaybgashay kaasaa soomaaliya isku soo noqon doonta kaasaa lagu dhaqmayaa wixii aan ka ahayn ciddii wadata iyagaa yaqaan meeshii ay doonaan waana lagu dacweyn doonaa haddii la hayo dhinaca kale madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole ayaa maanta magaalada garowe waxa uu kula kulmay safiirka dowladda austraaliya oo qaabilsan kenya iyo soomaaliya geeftood waxaana uu sheegay kadib kulan ay labada dhinac qaateen in ay austraaliya diyaar u tahay inay ka qayb qaadato horumarada ka socda deegaanada puntland waxa uu sheegay austraaliya deeqaha ay soomaaliya siiso inay tahay mid ballaaran ayna doonayaan in si gaar ah ay xiriir ula sameeyaan puntland warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardeeda khayrta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan waanaga intaa